يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى waxaynu maanta kelimaad iska odhan doonaa mawduuc kolley ka duwan mawduucii walaaluhu ay soo dalbadeen asbaab keensatay awgeed waxaynu ka hadli doonaa biidni illahi tacaala mawduuca ciwaankiisu uu yahay muxaramaatun istahaana biha kathiiru min annisa arrimo shareecadu ay mamnuucday oo dumarka ay u diiday oo ay fududaysteen in fara badan oo ka mid ah dumarka muslimaadka ah waxaynu usheegaynaa arrimaha noocaasiyo qofkii aan aqooni si uu u barto qofkii yaqaanana si ay ugu noqoto baraarujin iyo tambiih si looga digtoonaado o looga dheeraado waxaa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa in fara badan uu ku cabsi geliyaa haddii ay dayn waayaan waxa ilaahay uu ka mamnuucay u diiday ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa wuxuu ku cabsi geliyaa binnaar inay naar geli doonaan oo ay ku guban doonaan ilaahay wuxuu ihi subxaanahu watacaala fi kitaabihi alkariim qul ina alkhasiriina aladina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin lahum min fawqihim dulalu min annaari wa min taxtihim dulal dalika yukawifu allahu bihi cibaadahu ya cibaadi fattaquun ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuwa khasaare khasaaraha dhabta ee aan laga soo kabanahayn waa khasaaraha maalinta qiyaame kuwaasoo khasaaray naftoodii oo naftoodu naar ay geli doonto kuwaasoo ehelkoodii iyo dadkoodii khasaaray kuwaasi ayaa khasaarahoodu yahay khasaaraha cad waxaa rabbi uu tilmaamayaa kuwaasi khasaaray inay naari xagga sare ka gubi doonto xagga hoosena ay ka gubi doonto markaasaa ilaahay wuxuu aayadda kusoo gebagabaynayaa dalika yukawifu allahu bihi cibaadahu yaa cibaadi fattaquun naartaasi laydinka warramaayo ee laydin sheegayo inay gelayaan dadkii ilaahay amarkiisa diiday ee dayn waayo ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu u diiday naarta caynkaasiya buu ilaahay idinku cabsi gelinayaa addoomahaygaw iga baqda buu leeyahy rabbi subxaanahu watacaala oo meeshaan idinka doonaya aanan idinka waayin waxaan idin diidayna ha samaynina ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal naartaasi uu inooga digaayo waxaa gelitaankeeda sabab u ah in addoonku uu ka soo bixi waayo ilaahay subxaanahu watacaala faralladii iyo waajibaadkii uu saaray amaba se uu dayn waayo rabbi subxaanahu watacaala wixii u diiday ee uu ka mamnuucay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aayad qur-aan oo kale uu ku tilmaamay dadka dayn waayo wixii ilaahay subxaanahu watacaala u diiday maalmahan adduunyada la joogo dadka caynkaasi maalinta qiyaame inay calaacali doonaan markay naarta galaan iyadoo calaacal iyo cabashatoon aanay waxba u tarahayn yawma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar yaquluuna ya laytana aطacna allaha waatacna alrasuul ilahay wuxuu leeyahy maalinta qiyaame marka naarta la geliyo wejigooda naarta lagu rogrogo ayaa waxay odhan doonaan alla hoogayaga ilaahay miyaanu addeecno oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam miyaanu addeecno oo wixii naloo diiday miyaanu iska dayno laakiin calaacalka caynkaasi maalintaa waxba tari maayo walaa taxiina manaas fursaddiina qofka way dhaaftay wax maalintaasi laga aqbalayo tawba ahina ma jirto sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo ahaa ummadda mid la jecel khayrka iyo wanaagga ummaddiisa in la cadaabana aan jeclayn waxaa in fara badan ummadda uga digay naarta iyo asbaabta lagu galo asbaabta lagu galo oo ah in la sameeyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala inoo diiday oo inaga mamnuucay wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam mathalii kamathalu kamathali rajulin istawqada naara anigu waxaan ka dhiganahay nin dab shiday falamaa adaa'at maa xawlaha jacala alfiraashu wa haadihi addawaabu yaqacna fiiha dabku markii uu huray ee uu iftiimiye hareerihiisa oo dhan ayaa waxay bilaabeen cayayaanka iyo xayawaanka yaryari dabkaasi inay ku daataan wa jacala yaxjuzuhuna fayaqtaximna fiiha ninkaasi xayawaanka ayaa baallalaydaa dabka waa ka celinaya laakiin salaam fadalikum mathalii wamahalukum ana aakidun bixujazikum can innaar haluma can innaari haluma can innaar fataglibunanii wataqtaximuuna fiiha wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam aniga iyo idinku sidaasaynu isaga dhigannahay naarta ayaan idinka hor taaganahay buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo waxaan idin diidaa waa wixii naarta lagu galayay waxaan idin leeyahay waa naarta ka soo yaaca oo ka kaalaya ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa u yimaada rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waad iga fara muruxsanaysaan oo naartaasi ayaad isku tuuraysaan qofka amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafa ee sameeya wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday qofkaasi waa qof naartii laga celinaya hase ahaatee isagoo aan ogolayn oo naftiisa naar uga turi waayo walciyaadu billah naartuna walaalayaal maaha mid kuleylkeeda aynu adkaysan karno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu u ballan qaaday inuu naartaa ka badbaadayo ayaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan weydiisan jiray inuu rabbi naartaasi ka badbaadiyo waxaa ka mid ahaa ducooyinka rasuulkeenna allaahuma rabba jibraa'iila wa mikaa'iil wa rabba israafiil acuudu bika min xarri nnaari wa min cadaabi alqabr ilaaha abuuray jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiilo waa malaa'ig waxaan kaa magan gelayaa naarta kuleylkeeda iyo cadaabulqabriga imaamu nasaa-i baa xadiidka wariyay sanadkiisuna waa saxiix naarta markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magan gelaayo innagu ma nihin kuwo la siiyey damaanad qaad inaynu ka badbaadayno naartaasi aynaan arkahayn bal naartaasi waxaa loo baahanyay nafteenna inaynu ka ilaalino in fara badanna aynu ka baqanno ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu diiday dadka iyo ma iyo mukallafiinta ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay inay yihiin xuduud iyo calaamaad ilaahay uu dejiyey in loo dhowaadana rabbi aanu ogolayn tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha ilaahay wuxuu leeyay waxaan idiin diiday waa xadkii ilaahay idin yidhi ha soo dhaafina marka ilaahay subxaana wa tacaala xadkiisa ha u dhowaanina qofka xadka iyo calaamaadkaasi ka gudba waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay inuu yahay mid caasiya waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay inuu geli doono naar naartaasi oo uu ku dulloobi doono dhexdeeda waman yacsi allaha warasuulahu wayatacadda xuduudah yudkilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin qofka ilaahay amarkiisa khilaafiya amarka rasuulka xuduuddii ilaahay subxaana wa tacaala uu dhigayna ka gudba kaasi ilaahay wuxuu gelin doonaa naar uu ku gubto naartaasi oo uu kula kulmo dhexdeeda cadaab dulleeya oo sharafta iyo qiimahaba ka qaada waxaa markaa walaalayaal muhima inaynu ogaano ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu inoo diiday rag iyo dumarba waa waxyaabo xun oon waxtar lahayn iyo wanaag toona adduun iyo aakhiro toona ilaahay wuxuu inoo xalaaleeyey wixii wanaagsanaaye oo dhan waxaana rabbiu inaga mamnuucay wax allaaliya wixii xumaa en waxtar inoon lahayn amaba se waxyeeladoodu ay fara badnayd wa yuxillu lahum alطayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'ir sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkeenna ku sifeeyey waxa wanaagsan oo dhan mid dadka u xalaaleynaya inuu yahay wax allaaliya waxa xun oo dhanna dadka u diidaya marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaa xaaraantimeeyo amaba se rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad ogaataa arrintaasi inaanay dantaadu ku jirin waxtarna aanay ku lahayn waxyeelana ay ku leedahay adduun iyo aakhiraba waxaa muhima markaa inaynu baranno waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala inaga mamnuucay ee uu inaga xaaraantimeeyey arrintaasina qur-aanka aada bay ugu taallaa oy ugu soo noqnoqotaa ilaahay baa amray rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dadka inuu u yeedho oo idhaahdo kaalay aan idiin akriyo o aan idin baro wixii ilaahay idinka mamnuucay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum waxaad tidhaahdaa baa lidhi nebi maxamedow kaalaya aan idiin akriyo oo aan idiin sheego wixii rabbigiinu idinka mamnuucay ee u idinka xaaraantimeeyey qofka muslimka ahi walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka xaaraantimeeyey inuu ka tago waajibaadkii rabbi saarayna uu la yimaado waxaa ku dhiiri gelinayaa waa iimaanka mar kastoo qofka iimaankiisu uu ziyaado o uu kor u kaco waxaa u muuqanaysa foolxumada iyo dhibaatada xaaraantu ay leedahay iyo wanaagga iyo ajarka iyo derajada sare lagu gaadhayo ilaahay subxaanahu watacaala waajibaadkiisa in laga soo baxo mar kastoo qofka iimaankiisu hoos u dhaco uu daciifo waxaan u muuqan ahayn xumaanta ay leedahay xaaraanta iyo foolxumadeedu waanay la qurux badnaanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala khayrka uu ugu yeedhayaana mid foolxun buu la noqonayaa waxaana qofku waajibayaa had iyo jeer ale dhawaaqi iyo eedhmada shaydaanka ilaahayna subxaanahu watacaala dhawaaqiisa in badan dhegaysan maayo sidaa awgeed si aynu nafta uga xakamayno waxa ilaahay inaga mamnuucay iimaankeenna waa inaynu xoogayno oo mid qawi oo awood badan aynu ka dhigno si aynu u samayno waajibaadka iyo farallada ilaahay subxaanahu watacaala inoo diray waa inaynu iimaankeenna kor uqaadistiisa aynu ku dadaalno waxyaabahan markaa aan tilmaami doono ee laga yaabo in fara badan oo dumarka ka midii inay sameeyaan ragga laftooduna inay ka maran yihiin maaha macnuhiye waxyaabaha caynkaasiya waxaa fiican walaalayaal bal in loo fiirsado marka la maqlo dabadeedna nafta la xisaabiyo oo haddii naftu ay ku sifaysan tahay maanta ayaynu fursad haysanaayo ilaahay subxaanahu watacaala inu toobad keenno haddii naftu ay ka maran tahayna ilaahay in la mahadiyo subxaanahu watacaala ilaahayna subxaanahu watacaala laga magan galo ku dhicitaanka xaaraanta iyo waxaa rabbi uu inoo diiday oo inaga mamnuucay arrimaha caynkaasiya waxaan u horraysiinayaa aljahlu biumuuri ddiin waalicraadu can tacallumi alcilmi asharci in gabadha muslimadda ahi diinteeda ay jahli kaga sugan tahay oo ay tahay mid ka jeesatay barashada cilmiga sharciga kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay fududaysatay oo waajibkii caynkaa ee saaraa ay ka soo bixi weyday waxaa muhima inaynu ogaano walaalayaal jahligaa in badan oo muslimiinta ka midii diinta ilaahay ay kaga sugan yihiin inuu yahay asbaabaha u waaweyne keensada inay ku dhacaan waxyaabihii ilaahay u diiday subxaanahu wa tacaala iyo waxyaabihii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka mamnuucay dhibaato ay leeyihiin awgeed waxaana waajib ku ah gabadha muslimadda ah inay ogaato inay tahay shaksi mukallafa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la hadlayo waxna uu faray waxna uu diiday sida ninkoo kale waxaana waajib ku ah inay barato waxyaabihii la amray si ay ula timaado oo ay barato sidaas oo kale waxyaabihii loo diiday laga mamnuucay si ay uga dheeraato waxaana fiican gabadha muslimadda ahi inay si fiican u dhegaysato qowlka uu leeyahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam talabu alcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la bartaa faral bay ku tahay muslim kasta cilmiga loo jeedaana waa qur'aanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana kudayasho fiican ay idinku sugan tahay dumarkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwaasi oo lagu yaqaanay oo ku caanbaxay barashada cilmiga cilmiga si guudna u bartay si gaarana mid weliba ay u raadin jirtay masaa-isha sharciga iyo axkaamta iyada si gaara ula xidhiidha wuxuu leeyahay saxaabiga la yidhaahda abu saciid alkhudri radia allahu canhu qaalat inniswatu lilnabiyi calayhi salaatu wasalaam galabana calayka alrijaal fajcal lana yowman min nafsik dumarkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam usoo cawday waxay ka ashkatoonayaan oo ay leeyihiin raggii baa naga kaa badsaday rasuulka ilaahayow oo iyagaad had iyo jeeraale u khudbadaynaysaa ama aada u muxaadaraynaysaa ama aada la fadhidaayo wax ku weydiinaya marka waxaanu kaa doonaynaa rasuulka ilaah inaad noo samayso maalin annaga noo gaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarka cabashadoodii waa aqbalay waxaanu u ballan qaaday maalin gooniya fawacadahunna yowman laqiyahunna fiih maalintaasi oo si gaara dumarka uula kulmay fawacadahuna calayhi salaatu wasalaam maalintaasuu rasuulku dumarka waaniyey oo waxa uu kula hadlay hadal qalbigooda wuxu tara oo waxa uu jeclaysiiyey wixii ilaahay u amray subxaanahu wa tacaala waxaana rasuulku uu uga digay oo dadka markaa uu ka firdhiyey uu ka eriyey wixii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka mamnuucay sidaasay ahaayeen dumarka saxaabadu iyagoo khudbadda rasuulka iyagu dhegaysanayey salaadahana ka soo qeyb gelayey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka baranayey haddana waxay ahaayeen kuwa doonay maalin iyaga u gaara oo raggu aanay la wadaagin taasina waxa ay tusinaysaa sida cilmiga ay u jeclaayeen barashada kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka iyo raqbada iyo kalgacaylka arrintaasi ay u hayeen caaisha radia allahu canha zawju nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxay ku ammaantay sida imaamu muslim iyo abu daawuud ay warinayaan dumarkii ansaartu inay ahaayeen kuwo ku dadaala inay fiqi iyo faham u yeeshaan diinta rabbi subxaanahu wa tacaala arrinta noocaasiyana aan ka xishoon oo waxay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin dumar waxa u wanaagsanaa dumarkii ansaarta xishoodka iyo khajilitaanku umuu diidin inay bartaan diinta rabbi oo ay fahmaan oo axkaamta rabbi subxaanahu wa tacaala aqoon ay u yeeshaan may odhan da-da iyadaa weynaatay oo waanu dhaafnay waktigii wax la baran lahaa oo carabka ayaa naga ballaadhay manay odhan waana lala yaabayaa iminka haddaanu barashada cilmiga bilowno arrinka noocaasi oo dhan waa ka fogaayeen iyadoo walaashay sidaa cilmigu waajib uu u yahay haddana waxaad ogaataa isaga laftiisu inuu yahay cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhoweynaysa rasuulkeena dhegayso calayhi salaatu wasalaam isagoo dhammaanteen bay inugu dhiiri gelinaya barashada cilmiga wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam man hadaa ila almasjidi laa yuriidu ila an yatacallama khayran aw yucallima kaana lahu ka ajri xaajin taaman xajatu qofka masaajidka ku kalaha buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo in ujeedo kala lahayn ilaa khayr inuu soo barto ama dadka uu bara mooyaane qofka waxaa loo qoraa qofka xajiyey ee xajkiisu uu dhammaystiran yahay ajarkiisa oo kale adigoon xajiinoo gurigaaga ka tegoo masaajidka tegey ama madarasada ama maraakista cilmiga tegey si aad usoo barato aayad ama laba aayadood ama xadiis rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ayaa waxaad helaysaa qofkii xajiyey ajarkiisa oo kale laakiin waajibkii xajku kaa dhici maayo taasina ku baraarugsanow mar kalena wuxuu tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qofka masaajidka taga si uu khayr usoo barto ama dadka uu baro inuu yahay bimansilati almujaahidiina fii sabiili illah kuwa ilaahay daraaddii u jihaadaya ee naf naftooda geeyey goobaha dagaalka kuwaasi inuu la derajo yahay xagga ajarka ayuu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam markaa fadliga noocaasee weynina waa ku jiraa cilmiga barashadiisa jeesashada markaa cilmiga fadliga iyo wanaagga alle laga jeestay waa khasaaro weyn iyo dayicitaan la dayacay fursado badan oo ka mida fursadaha cumriga maalmaha la nool yahayna waa in laga daba tago oo fursadaha noocaasi ee inta ka hadhay laga faa'iidaysto arrin labaad waxay tahay aljazacu wa cadamu sabri cinda xuluuli almasaa'ib dumarku inay argagaxaan oo ay ku dhawaaqaan waxaan habboonayn amaba si ay sameeyaan wax ilaahay mamnuucay subxaanahu wa tacaala musiibooyinku markay yimaadaan waxa shakila-aana maalmaha adduunyadan aynu joogno dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo maraaya ilbidhiqsiyada u adag ee soo mara gabadha muslimadahayna waa marka ay weydo dadka ay jeceshahay ee walad iyo waalid ba leh kadalika waxa weeyaan zawj iyo kuwo kaloo lamid ah xaaladaha caynkaasi waa wada adag yihiin oo waa dareensannahay ado adeygooda iyo dhibaatada qalbiga iyo naftaba ay u geysanayaan iyo culayska ay ku hayaan hase ahaatee waxa waajiba inaynu ogaano in ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aynu ka helayno ajar aada iyo aada u sarreeya iyo inuu ilaahay ciddii aynu weynay wax ka khayr badan inoogu bedelo haddii aynu sabiro sabirkeenna ajar aynu ku raadino oo aynu nidhaahno inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa waajiba markaa gabadha muslimadda masaa'ibta noocaasi marka ay la soo darsaan inay sabirto ay dhegaysato qowlka rabbigeen uu leeyahay waasaabiriina waasaabiraat ilaa ilaahay uu yidhi acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ragga sabra iyo dumarka sabraba waxa ilaahay uu u diyaariyey dembi dhaaf sabirka dembigaagaa lagu dhaafaya ajar weynna waad ku helaysaa ilaahay baana ballanqaadka noocaasiya bixiyey rabbina subxaanahu wa tacaala ballankiisa ma buriyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ammaanay addoomihiisa markay masaa'ibtu ku dhacdo sabra nabiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa imtixaamo xanuun ku imtixaamay xanuunkaasi oo dhulka goglay jidhkiisana dhibaato fara badan u geystay waxaa kaloo lagu imtixaamay inuu waayo xoolo iyo carruur wixii uu lahaa laakiin imtixaanka iyo ibtilaaga noocaasiya nabiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku qaabilay amaba se uu kaga hortegay sabir ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo arrintaa ku ammaanaya innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab nabiyullaahi ayuub markaanu imtixaanay wuxuu noqday mid sabray sabirkaa lagu ammaano addoon wanaagsan inuu ku noqday baa la tilmaamay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidaasi addoomihiisa sabray u ammaanaya inuu ilaahay ku ammaanaana waa darajo aada u sarraysa waxaa kale aada ogaataa qofka muuminkaahi sida rasuulkeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisa iyo arrinkiisa oo dhami khayr buu u yahay oo hadday dhibaata kugu dhacdo waa inaad sabirtid si arrintaasi khayr kugu noqoto haddaad nicmo heshid iyo barwaaqana waa inaad ilaahay u mahadnaqdid subxaanahu wa tacaala si arrintaasi khayr ay kugu noqoto waxa uu ka warramay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkee musiiba ay ku dhacdo waxaa la gudboonaya hadalka quman inuu yidhaahdo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida umu salama ay leedahay maa min muslimin tusiibuhu musiiba fayaqulu ma amarahu allah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha ilaa akhlafa allahu khayra minha wuxuu ihi rasuulku ma jiro qof muslimo musiiba ay ku dhacdo oo odhanaya sidii ilaahay uu amray inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ow musiibadan iga ajar sii oo waxaanaan waayey ama shayganaan waayeyna mid ka khayr badan iigu soo bedel hadduu sidaa ku ducaysto uu yidhaahdo wixii uu waayey wax ka khayr badan buu ilaahay ugu bedelaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam umu salama radia allahu canha oo saxaabiyadda xadiidka warinaysaa waxay leedahay abuu salama markii uu dhintay ayaa waxaan idhi anigoo naftayda la hadlaaya ayu lmuslimiina khayrun min abi salama oo muslimiinta keeba abuu salama ka khayr badan wa awalu beytin haajara ilaa rasuuli illah waxaanu nahay qoyskii u horreeyey ee u hijrooda magaalada madiina si ay rasuulka ugu tagaan dabeetana waan idhi bay leedahay hadalkan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha faakhlafa allahu liya rasuula allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iigu soo bedelay abuu salama mid ka khayr badan oo ah rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam taasina waxa ay dhabaynaysaa qowlka rasuulkeenu uu yidhi man yatasabar yusabirhu allah qofka isa sabirsiiya ee dhibaatooyinku marka ay la soo gudboonaadaan naftiisa sabirka ku xejiya ku cidhiidhiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sabruu siin doonaa wamaa ucطiya axadu min caطaa'in khayra waawsaca min asabr qofna lama siin wax ka ballaadhan oo ka khayr badan sabirka waxaa kaloo muhima inaad ogaato carruurtaada ama inama ha noqdaan ama habla ha noqdaan waayitaanka aada weydaa waxay ka mid yihiin masaa'ibta adduunyadae waaweyn hase ahaatee haddii waayitaankoodaasi aad ku qaabisho sabir iyo adkaysi iyo inaad ilaahay ajar kaga raadiso waxa ay ka mid noqonayaan min qawaaribi annajaati fi alaakhira waxyaabaha aakhiro lagu badbaado ee naarta waxa weeyaan lagaga badbaado rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo dumarka la hadlaaya wuxuu yidhi maa min kunna imra'a tuqadimu halaaثatan min waladiha ilaa kaana lahaa xijaaban min annaar gabadha haddii ay ka hor dhintaan saddex ka mid a carruurteeda carruurtaasi oo weli aan qaan gaadhin oo ay sabirto ajar ay ku raadiso naarta ayay xijaab uga noqdaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii labada la weydiiyena rasuulku wuxu uhi labaduna waa sidaas oo kale waxaa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo uu yihi man maata lahu halaatatun lam yablugu lxinsa adkhalahu allahu wa iyaahum bifadli raxmatihi aljanna qofka ay ka dhintaan saddex carruur oon qaan gaadhin ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu geliyaa isaga iyo carruurtiisaba ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisaa taa lagu helaa taa waxaa lagu helaa sabirka iyo qadarka rabbi subxaana wa tacaala in loo hoggaansamo waxaa walaalayaal natiijadu ay noqonaysaa qofku haddii uu sabri waayo inay gabadhu baroorato oo dhabanada ay garaacdo maryaheeda ay jeexjeexdo amaba se dhulka ay isla dhacdo oo ciidda timaheeda ay ku daadiso arrimaha noocaasi iyo afcaashaasina waxay tusinayaan inaanu qofka sidaa samaynayaan raalli ku ahayn qadarka musiibadaana aanu ku sabrin qofkaasi waa qof uu sheegay ajarkii uu ku heli lahaa musiibadaa haddii waxa weeyaan uu u sabri lahaa o u adkaysan lahaa waxaa qofkaasi uu noqonayaa sidaas oo kale qof caariday oo ka hortegay ilaahay subxaana wa tacaala aqdaartiisa wax xanuujiya sidaasi awgeed baa wuxuu leeyahay saxaabiga la idhaahda abu umaama ana rasuula allahi lacana alkhaamishata wajhaha waashaaqata jaybaha waddaaciyata bilweyli waathabuur waxa uu nacdalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu ku habaaray naxariista rabbi in laga fogeeyo gabadha wejigeeda xagata marka ay musiiba ku dhacdo ama maryaheeda jeexjeexda ama hoogayay ba-ayay tidhaahda iyadoo kor u dhawaaqaysa oo qaylinaysa naxariista rabbi in laga fogeynayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay waxaa kaloo rasuulkeenu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ficilka noocaasi inuu ka mid yahay dadkii jaahiliyada islaamka hortii dadkii joogay wixii ay samayn jireen gabadha muslimadda ahina nafteeda inay uga raalli noqoto ma aha inay la mid noqoto kuwii jaahiliyada iyo aqoon darrada iyo diin darrada ku jiray waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay gabadha baroorato haddii aanay ilaahay u toobadkeenin intaanay dhiman in maalinta qiyaame loo gelin doono maryo naxaas la dhalaaliyey ka samaysan ciqaabka noocaasiya baa lagu ciqaabi doonaa rasuulkuna beri buu ka yahay qofka sidaasi sameeya waxaa markaa muhima inaad ogaato qaylada iyo baroorta iyo dhulkoo la isla dhaco iyo maryahoo la googooyaa qofkii dhintay soo celin mayso wax allaaliya waxay u taraysaana ma jirto adigana ilaahay bay kaa fogeynaysaa subxaanahu wa tacaala bal qofkii dhintay dhibaatada arrintaa ugu geysanaysa oo rasuulkeennu wuxuu ka warramay qofka dhintay baroorta loo baroortay in lagu cadaabayo yucadabu lmayitu bima niixa calayh waxaana muhima walaalayaal inaad ogaataan xaaladdaasi geeridu ay dhacdo ee qofka dhintay la dul taagan yahay waa saacatu ijaaba saacadaha ducada la aqbalay saacaddaasi ka mid tahay malaa'ig baana saacaddaa kugu hareeraysan sida rasuulkeenu ka warramay calayhi salaatu wasalaam malaa'igtaasi marba wixii aad ku ducaysato ayaa aamiin ay leeyihiin ilaahayna subxaana wa tacaala aamiintooda waa aqbalaya haddaad shar iyo balaaye masaa'ib ku ducaysato taasaa lagu aqbalaya haddaad ducadii rasuulku ina baray aad ku ducaysatana oo aad tidhaahdo allaahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha ilaahay ou balaayadan iga ajarsii shaygan aad iga qaadayna mid ka wanaagsan iigu soo bedel taasi ayaa lagu lagu aqbali doonaa laguma diidana indhahaagu inay ilmeeyaan iyo qalbigaagu inuu murugoodo haddii arrintaasi ay ka madhan tahay afcaasha jaahiligai hore aynu u tilmaanay oo rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yucadibu bidamci alcayni walaa bixusni alqalb walaakin yucadibu bihada wa ashaara ilaa lisaanihi aw yarxam ilaahay addoomaha kuma cadaabo indhahoodu inay ilmeeyaan markay masaa'ibtu ku dhacdo amaba se quluubtoodu inay murugooto laakiin ilaahay addoomaha waxa uu ku cadaabaa amaba se ugu naxariistaa carabka waxaad carabkaaga kaga dhawaaqdid xaaladda noocaasi ee musiibadu ay kula kulantay ayaa sababu noqon doona in lagu cadaabo ama sababu noqon doono inuu ilaahay ku naxariisto subxaanahu wa tacaala waxaa kaluu yahay qodobka saddexaad oo masalada lafteeda la xidhiidha alijtimaacu cinda ahli lmayit waljuluus litacziya in lagu soo ururo gurigii laga dhintay oo dumarku ay fadhiistaan gudihiisa ama dabadiisaba iyo in tacziyada loo fadhiistaa oo dadku intay guriga isku soo gaadhaan oo gogol la dhigo halkaasi dumarku ay ka wardiyaan iyaduna waa mid khilaafsan shariicada islaamka iyo sunnada rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tacziyada mashruuca ahina sidaasi maaha tacziyada mashruuca ahi waa dadka laga dhintay in loo laabqaboojiyo oo sabirka lagu dhiiri geliyo loona sheego ajarka ilaahay u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala loona duceeyo qofkii dhintay laakiin arrintaasi macnaheedu ma aha in gurigii laga dhintay lagu soo ururo oo halkaasi la fadhiisto oo halkaasi la yidhaahdo gogol baa la dhigay ama tacsi baa la dhigay arrinta noocaasi waxay ahayd mid aan jirin waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulkuna arrinka noocaasiya waa diideen oo wuxuu idhi saxaabiga la dhaha jariir ibnu cabdillaahi albajali kunaa nara alijtimaaca ilaa ahli lmayit wa suncata aacaami min anniyaax rawaahu axmed haddaanu saxaabada rasuulka nahay waxaanu u naqaanay in lagu soo ururo gurigii laga dhintay oo la fadhiisto raashino lagu sameeyo magaca la doonayo ha loo bixiye ama xabaalaqod ha loo bixiye ama axan iyo fide ama kaadikasiidays arrintaasi waxaanu u naqaanay inay tahay niyaaxa baroortii rasuulku uu diiday calayhi salaatu wasalaam ee qofka sameeyana uu nacdalay arrintaasi waxaanu ku tirin jirnay bu uhi mar kale min almuxdathaat arrimo aan ka mid ahayn diintii ilaahay nebi maxamed uu usoo dhiibay ee dadku ay la soo darriyeen a'imada islaamkuna arrinta noocaasi inaanay sharci ahayn waa tilmaameen oo imaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi wa akrahu alma'aatima wa hiya aljamaaca wa in lam yakun lahum bukaa gurigii laga dhintay in la fadhiisto oo la isugu soo ururo oo la isku soo gaadho waa nacayaa buuhi imaamu shaafici hadduu yidhaahdo akrahuna inta badan wuxuu uga jeedaa arrintaasi waa xaaraan wuxuu idhi dadkaasi kuwa qaylinaya oo barooranaya ooyayaba yaanay noqonine fa ina dalika yujadidu alxusna wa yukallifu almu'na waayo ururka noocaasi iyo fadhigaasi murugadii ayuunbuu sii cusboonaysiinayaa oo dadkii baa la xusuusinayaa mar walba qofkii ka dhintay kharash fara badanna dadka waa gelinaysaa arrinta noocaasi buu yidhi imaamu axmedna raximahullah sidaasoo kale ayaa uu yidhi a'imada islaamkuna waxa ay ka warrameen arrinta noocaasi inay tahay mid khilaafsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa kana mida bidaca iyo muxdathaadka dadku ay la soo darriyeen waxaana maqaamku uu keensanayaa dadkaasi laga dhintay marka la tacsiyadeeyo inaan la dul fadhiine la dhaafo sidaasoo kale in iyaga raashin loo sameeyo waa inaan dadka gurigoodii laga dhigin meel casuumad lagu sameeyo oo xafladaha arooskao kale lagu qabto waxay ahayd sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaga raashin in loo sameeyo markaa dumarow sidaa inaad samaysaan marka masaa'ibtu ay dhacdo shareecadu mid ay idiin ogoshahay ma aha sidaasoo kale kuwa dadka samaynayana waa in looga nasteexeeyo in lagala qayb qaataana mid ilaahay subxaana wa tacaala inoo fasaxay ma aha qodobka afraad wuxuu yahay walaalayaal aafaatu lisaan almuntashira fi majaalis nisa masaa'ibta iyo balaayooyinka carabka lagu goosto kuwaasi oo aada ugu fidsan oo aada waxa weeyaan looga helo fadhiyada iyo golayaasha dumarku ay isugu yimaadaan dembiyada carabka lagu galaa waa fara badan yihiin waxaa ka mid a xanta waxa la yidhaahdo iyo isku dirka iyo sukriyada dadka lagu jees jeeso amaba se la quudhsado la xaqiro iyo cayda iyo hadal xumada waxaad ogaataa carabkan ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waa nicma min allah haddaanad ilaalin oo aanad ka ilaalin waxyaabaha ilaahay kaa mamnuucayna waxa uu kugu aroorin doonaa uu ku geyn doonaa naar iyo meel aad ku gubato oo naftaadu aanay jeclaysan sidaa ogeed baa ilaahayna amray subxaana wa tacaala carabka inaynu ilaalino o aynu xifdino rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam waxau ina amray carabka inaynu ka qabanaynu ka ilaalino ku dhawaaqa uu ku dhawaaqayo wax xaaraana waxaana mucaad ibnu jabal uu ku yidhi kufa calayka haadaa carabka iska qabo oo xumaanta ka ilaali waxaanu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam carabku inuu ka mid yahay dhawaaqa lagu dhawaaqayo yani waxyaabaha lagaga hadlaa inay kamid yihiin asbaabta naarta lagu galo kuwa u fara badan haddaba majaalista iyo fadhiyada dumarka in fara badanoo dembiyada carabka lagu goosto ayaa aada looga helaa amaba se ku faafsan in laga digtoonaado oo aan la fududaysanina waa waajib waxaana ka mid a walaalayaal dembiyada carabka lagu goosanaayo xanta waxa la idhaahdo taasi oo inaad ku sheegto walaalkaa waxuu karaahiyeysanayo walo waxaaba ku sifaysnaadaba eh waxaana xantu ay noqotay wax lagu qurxiyo majaalista laguna faakihaysto iyadoo arrin ilaahay subxaana wa tacaala inaga mamnuucay addoomihiisana uu ka nahiyey rabbina subxaana wa tacaala uu u sawiray suurad aada u foolxun oo laga argagaxo oo ilaahay wuxuu uhi walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu ha isxamanina buu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala miyaad jeceshiin inaad cuntaan walaalihiin hilibkooda weliba walaalkaa oo dhintay oo mayda sida kaa aada u nacaysaan ee adduunyada intaad joogtaan aydaan u cuni karin sidaasoo kale xantana u naca buu leeyahy rabbi oo wuxuu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame walaalkaagii aada xamatay hilibkiisa in lagu soo dhigi doono lagu odhan doono isaga oo nool sida hilibkiisa aada u cuntay isaga oo mayda oo dhintayna hilibkiisa cun iyadoo xantu walaalayaal sidaasi ay u fool xun tahay ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala oo ay ka mid tahay asbaabta naarta lagu galo cadaabulqabrigana lagu kasbado ayaa in fara badanoo dadka ka midii ay fududaysteen rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi isagoo maymuuno la hadlaaya yaa maymuuna ina min ashaddi cadaabi alqabri min alghiibati waalbawl cadaabulqabriga kuwiisa u darani waxa uu ka dhashaa xanta iyo kaadida oo layska hagaajin waayo namiimaduna waa la mid dadkaoo hadalka loo kala raro oo xumaan la dhex dhigo waxay ka mid tahay asbaabta dadka cilaaqaadkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyey goysa walaaltinimadii diiniga ahayd ee dhex taallayna baabiisa xiqdiga iyo cadaawadna dadka waxa weeyaan dhex dhigta ilaahayna subxaana wa tacaala dadka dadka isku dira waa dhaleeceey walaa tutic kulla xallaafin mahiin hamaazin mashaa'in binamiim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim inaanad adeecin oonad maqal oonad dhegaysan qofka namiimada iyo isku dirka dadka la dhex wareegaya rasuulkeenuna wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam asbaabaha dadka lagu cadaabo qubuurtooda inta ay ku jiraan inay ka mid tahay oo maalintii labada qabri uu soo maray waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in midkood lagu cadaabayo annahu kaana yamshi binnamiima inuu ahaa mid dadka iska hor keena oo waxa weeyaan isku dira dadka oo la isku diro suurooyinka u xun ee ka mid ah waxa weeyaan ninka iyo gabadhiisa oo la iska hor keeno ninka oo gaba xaaskiisa lagu diro ama waxa weeyaan gabadha oo zawjkeeda lagu diro waayo arrintaa waxaa ka ratimaysa oo ka dhalanaysa qoys dhan in la dumiyo usro dhamina inay kala furfuranto sidaa awgeed ukhtilmuslima iska ilaali ha fadhiisanin oo ha ka qayb qaadanin golayaal iyo fadhiyo dadka lagu xamanayo ama la isku diraayo ama dadka lagu caayayo sifadaaduna ha noqoto sifaadka ilaahay uu ku tilmaamay cibaada cibaadahu saalixiin addoomihiisa wanaagsan uu jecel yahay oo rabbi wuxuu yihi waidaa maruu bilagwi maruu kiraama meel lagu hayo hadal xun oon faa'iido lahayn hadday soo maraan iyagoo hadalkaa dhegahooda iyo carabkooda toona aan ku wasakhayn ayaa iska dhaafayaan xumaanta halkaa lagu hayo inaad inkirta ayaa waajiba oo dadka munkarkaasi aad ka reebtid oo dadka samaynaya ilaahay xusuusisid oo aad ku cabsi gelisid naarta mana habboona in laysu mujaamaleeyo oo la idhaahdo qofku wuu ii cadhoonayaa ama qalbiguu xumaan igu qaadayaa haddaan xanta ama isku dirka aan idhaahdo jooji ilaahay ka baqo mujaamalada noocaasi haddii cid loo samaynayo caaisha radia allahu canha ayaa rasuulkeenu u samayn lahaa oo caaisha waxay tidhi waxaan idhi yaa rasuula allahi xasbuka min safiya qisaruha rasuulka ilaahu safiya waxaa kaaga filan yacni safiya waxaa iin ugu filan iyo aniga inay iga hoosayso inay tahay gabadh gaaban rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha oo aada uu u jeclaa dumarkana inay fadli dheer tahay uu tilmaamay uma mujaamalayn kamana aamusin wuxuu ku uhi rasuulku laqad qulti kalimatan low muzija biha albaxru lamasajatu waxaad tidhi kelmad haddii biyaha badda lagu dari lahaa biyaha badda wasakayn lahayd waa dembi ilaahay aanu raalli ka ahayn rabbina subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya waxaanaad ogaataa haddii walaalkaayoo kaa maqan oo xumaan laga sheegayo aada difaacdo inuu ilaahay wejigaaga naarta ka fogeyn doono yowma alqiyaama oo wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam man radda can cirdi akhiihi radda allahu can wajhi naara yowma alqiyaama qofka walaalkiisa muslimkaa sharaftiisa iyo cirdigiisa difaaca oo xaq ku difaaca ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa ayaa maalinta qiyaame naarta uu ka celiya qodobka shanaad wuxuu yahay walaalayaal gabadhu inay socdaasho ay iska safarto iyadoo maxramaanu la socon ragga aan gayaankeeda ahayn ee guurkeedu xaaraamu ka yahay ama zawjkeed iyadoonay la socon inay iska safarto gabadhu waxaa arrintaasi ay ka mid tahay arrimaha muxaramka ee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam dumarka uu diiday waxaa bukhaariyo muslim ay warinayaan can ibni cabbaas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa tusaafiru lmar'atu ilaa maca dii maxram gabadhi ma safri karto looma ogolo inay socdaasho iyadoo mid maxaarimteeda ka mid uu la socdo mooyaane xadiidkani walaalayaal wuxuu koobsanayaa safar oo dhan safarku ama safar cibaado loo safrayo ha noqdo sida xajka oo kale ama ha noqdo safar ujeedo kale loo safraayo safarkaasi ama ha dheeraado ama ha gaabnaado mar haddii masaafadaasi masaafo safar lagu magacaabo ay tahay gabadha looma ogola inay u socdaasho iyadoo maxramaanu la socon danteeda ayaana laga talinayaa maaha arrintaasi xabisitaan iyo cadibitaan islaamku gabadha uu cadibayo xorriyadda uu ka qaadayo gabadhu hadday safarto maxram la-aan waxaa kusoo dhiiranaya kuwa fusaaqda ilaahay aan ka baqanayn subxaana wa tacaala nafteeda inay dhibaateeyaan bay isku dayayaan haddii nafteeda aanay dhibaatayna cirdigeeda iyo sharafteeday meel kaga dhacayaan sidaa awgeed ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxaa khudbad uu jeediyey maalmihii xajka loo baxayay isagoo mimbarka saaran waxaana rasuulku uu sheegay xadiidkaasi aynu akrinay nin saxaabada ka mid oo dadka iimaanku markiiba uu dhaqaajin jiray ee iimaanku taxriik uu naftooda ku samayn jiray ayaa wuxuu yihi yaa rasuula allahi ina imra'atii kharajat xaaja wa ini iktutibtu fii ghaswati kada wa kada rasuulka ilaahi o gabadhaydii way baxday si ay usoo xajido anigana waxaa laygu daray ciidanka duulimaadka iyo dagaalka meel heblaayo loogu baxayo ka qayb gelaya balaarinka noocaasiyo ka waran fa qaala calayhi salaatu wasalaam intaliq faxuja maca imra'atik rasuulku wuxuu yihi dhaqaaq iminka gabadhaadii ka daba tag oo la soo xaji waxaynu garanayna walaalayaal jihaadku qiimaha uu leeyahay iyo islaamku sida u ammaanay haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray ninkaasi inuu jihaadkaasi ka hadho oo gabadhiisa uu la soo xajiyo gabadhu cibaadaa bay u socotee meel xun uma socon manu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam bal gabadhaada ka waran ma tahay mid nafteeda lagu aamini karo dumar kale ma la socdeen dadka musaafiriinta ay la socotay ma ahaayeen dad aamina intaa midna rasuulku mu weydiin taasina waxa ay tusinaysaa safarka gabadhu ay safarto bilaa maxram in sidiisa loo diidan yahay gabadhu ama ha wanaagsanaato ama si kale ha noqoto ama dad wanaagsan ha la socoto ama dad wanaagsan yaanay la soconin a'imada islaamkuna waa caddeeyeen safarkaasi inaanu bannaanayn oo imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi walaa yajuusu fi ltatawuci wa safari tijaarati waziyaarati wa naxwihima ilaa bimaxram ma banaano gabadhu inay u safarto cibaado sunno ah taa waa la isku waafaqsan yahay iyo inay u safarto ganacsi ama booqasho cid ay soo booqanayso iyo wax lamid ah ilaa inuu maxramkeedu la socdo mooyaane raggii baa jihaadka looga reebay oo la yidhi jihaadka ka hadho dumarkiina maxram u noqda maantana iyagoo raggii meelahana iska wada fadhiyaan oo hawl diineed iyo mid adduunyo toona aanay hayn ayaa dumarku ay iska socdaalayaan arrintaan aan la isweydiinahayn waa xaaraan markaasi la fududaystay waxaa kaloo muhima in lagu baraarugsanaado in qofka maxram gabadha u noqonaya uu noqdo qof gaadhay da gabadha uu ku ilaalin karo oo uu noqdo qof laga mildhaabayo amaba se laga xishoonayo oo inta meesha uu joogo aan lagu soo dhici karin waxaa markaa muhima walaalayaal dumarka muslimaadka ah inay ilaahay ka baqdaan subxaanahu wa tacaala weliba safarkan bilaa maxramkii had iyo jeer ale wuxuu dhacdaa dhacaa markay farxadi jirto ama naxdini ay jirto oo haddii aroos iyo wax lamidi uu jiro dumarku waa iska socdaalaan iyagoon isba weydiin ilaahay arrintan maidiin ogol yahay mise idinma ogola sidaas oo kale haddii musiiba ay dhacdo geeri tusaale ahaan ay dhacdo dumarku waa iska dhaqaaqaan maxramba isma weydiiyaan labadaa xaaladoodna waxay ka mid yihiin walaalayaal xaaladaha la is imtixaamayo bal la eegaayo qofka xusuusta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qofka hawshan yare adduunye ilaahay ay lowsiiso ilaahayna subxaana wa tacaala amaradiisa ay kala weynaato arrinta lixaad waxa ay tahay oo ka mid ah muxaramaadka dumarku ay fududaysteen waa alkhalwatu birajuli ajanabi gabadhu inay la gooni noqoto nin ajanabi ka oon maxaarimtiisa maxaarimteeda aan ka mid ahayn gabadha muslimada islaamku waa u diiday nin aan maxaarimteeda ka mid ahayn inay la gooni noqoto rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yakhluwanna biimra'atin laysa macaha duu maxram minha faina haalitahuma ashaytaan rawaahu tirmidi ninka ilaah iyo maalinta qiyaamo rumaysani yaanu la gooni noqonin gabadh aanu maxram la joogin hadday labadoodoo quri meel ku gooni noqdaan ama guri meeshaasi ha noqoto ama gaadhi dhexdii ha noqotee ka saddexeeya waa shaydaan buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaydaan mar haddii meesha uu yimina waxa uu ka shaqaynayo waa garanaynaa iyo waxa nafta uu waxyoonayo iyo waxa uu qurxinayo wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam la yadkhulanna rajulun bacda yawmi haada calaa makiiba ilaa wa macahu rajulun aw rajulaani rawaahu muslim maanta ka dembow buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin yaanu u gelin gabadh laga maqan yahay ilaa inuu nin la socdo mooyaane ama laba nin oo kale ay la socdaan kelidii yaanu u gelin markaa sidaasuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam gabadhu inay nin meel kula gooni noqoto aan zawj u ahayn ama maxramkeeda aan ahaynna ugu diiday arrinta noocaasi inay xaaraan tahay maaha arrin xataa la ysku khilaafsan yahay waa la ysku waafaqsan yahay imaamu shawkani raximahullah wuxuu yidhi waalkhulwatu bilajanabiyah mujmacun calaa taxriimiha kamaa xakaa dalika alxaafidu fi lfatx in gabadh ajanabikaa ninku meeluu kula gooni noqdaa waa arrin xaaraano inay xaaraan tahayna la ysku waafaqsan yihi cillada loo xaaraantimeeyena waxay tahay shaydaan baa meesha imanaya shaydaan mar haddii meesha uu yimaadana macsiya iyo xumaan buu dadkaasi u qurxinaya ugu yeedhaya khulwada la fududaysta waxaa ka mida walaalayaal gabadhu ninkeeda ragga ay qaraabada yihiin sida walaalkii iyo inadeerkii iyo inaabtigii iyo habarwadaaggii oo kale inay fududaysato khulwada noocaasi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyada si gaaraba uu uga digay oo rasuulku wuxuu yihi iyaakum waddukhuula cala annisaa ragow dumarka ha u gelina yacni ninow gabadh qura ha u gelin ama dumarkii oon xijaabnayn ha u gelina walow aada badnaataanbe nin ansaarta ka mid ah wuxuu yihi afara'ayta alxamwa waxaad ka warantaa rasuulka ilaahayow ragga ka soo jeeda xagga ninka gabadha dumaashiyadeed ka waran qaala calayhi salaatu wasalaam alxamwu almawt kaasi waaba dhimasha buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ragga xagga ninka ka soo jeeda aabbihii iyo inamadiisa marka laga reebo oo aabbihii gabadha maxram buu u yahay inamadiisuna maxram bay u yihiin inta kale oo dhan la kulankoodiyo inay gabadhu meel kula gooni noqotaa inay geeri tahay buu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya markaa in la fududaysto maaha walaalayaal haddii dadka badankoodu ay fududaysteen miisaanku maaha dadka caadaadkooda iyo dhaqamadooda shareecada khilaafsan haddaynu nahay dad muslimiin oo iimaanlo ilaahay ka baqanaya miisaankeennu waa inuu noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa iyo diinta rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu kusoo dejiyo danteenna iyo maslaxadeennu ay ku jirto in fara badan oo dumarka ka midii sidaas oo kale waxay fududaystaan in nin qura ay gaadhi la fuulaan gaadhigu noocu doonayaba ha noqdee suurada caynkaasi iyo khalwada muxaramka ee mamnuuca bay ka mid tahay bal kuwa ugu fool xun ayay ka mid tahay culimada islaamkuna sidaasi bay tilmaameen sheekh maxamed ibnu ibraahim raximahullah waxa uu yidhi shaki kuma jira gabadhu ninaa jannabika inay gaadhi la raacdo kelideed inay xaaraan tahay mafaasid badinina waa ku jiraan bu idhi arrinta noocaasiya khalwada kalena arrintaasi waaba ka daran tahay waayo ninku mar hadduu gaadhi wato yacni gabadha waa la baxsan karaa meeshuu doonana waa qaban karaa mafaasid badanina arrinta noocaasiya waa ka ratimayaan mid kaloo saddexaadna waa jirtaa walaalayaal oo dumarku ay fududaysteen taasi waxay tahay in dhakhtarka loo galo si uu dhakhtarku gabadha u daweeyo gabadhu kelideed dhakhtarka ay u gasho aslanba waxaynu leenahay gabadha muslimadda ee hadday helayso gabadh dhakhtarada oo daweysa inay nin u gasho oo nin uu daweeyo oo nin waxa weeyaan jidhkeeda meelo ka mida uu taabto amaba se waxa weeyaan meelo ka mida uu daahayo marada uu ka qaado waa arrin aan habboonayn shareeca ahaana aan bannaanayn haddii se xataa la waayo gabadh dhakhtaradoo dumarka daweysa de waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda ahi dhakhtarka inaanay meel kula gooni noqon inay gabadh kale sii kaxaysato amaba se maxramkeedu uu la socdo arrintaasina waa munkar cadiim ah xadiidka rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ee khalwada uu ku diidayo arrimaha si toosa usoo gelayo shakila-aana ayaa arrintaasi ay ka mid tahay sidaana waxaa tilmaamay asheekh maxamed ibnu ibraahim al sheekh raxmat ullahi caleyhi muftigii hore almamlaka alcarabiya alsacuudiya waxaa kaloo ka mid ah arrimaha mamnuuc ee dumarku ay fududaysteen ragga ajaanibka ka ah yacni maxaarimtooda aan ka mid ahayn dumarku inay gacan qaadaan gabadha muslimadda uma banaana jidhkeeda meel ka mida meeshay doonaysaba ha noqoto inay taabsiiso amaba se ay u ogolaato inuu taabto nimaan zawj u ahayn amaba se aan maxaarimteeda ka mid ahayn arrinta caynkani waxay ka mid tahay dhaqamada xunxun ee in fara badan oo shucuubta islaamka ka midii ay caadaysteen shareicada rabbi rabbulcaalamiin uu soo dejiyeyna khilaafsan waxaana arrintan ay noqotay arrin dadka uga fudud cabitaanka biyaha haddii qofku waxa weeyaan uu diido amaba se uu kasoo istaagana waxaa laga yaabaa in lala yaababa hase ahaatee waxaa muhima inaynu ilaahay raali gelino subxaana wa tacaala markaasaa dadkuna ay naga raali noqon karaan laakiin haddii wax ilaahay ka cadhaysiinaya ibni aadamka aynu ku raali gelino ilaahayna inoo cadho ibn ibni aadamna inaga raali noqon maayaan ilaahay baa quluubtooda cadho inoogu tuuraya arrintuna khatarta ay leedahay walaalayaal waa inaynu u fiirsanno oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo masaladan ka hadlaya wuxuu yidhi laan yuطcana fii ra'si axadikum bimikyatin min xadiid khayru lahu min an tamasa min an tamasa yaduhu yada imra'atin laa taxilu lah rawahu طabaraani midkii in madaxa muduc lagaga taago mudac bir xadiida madaxa in laga geliyo ayaa u dhaanta buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay ninka gacantiisu ay taabato gabadh aan xalaal u ahayn gabadhana waa sidaas oo kale inay gacanteedu taabato nimaan maxaarimteeda ka mid ahayn ama zawjkeedii aan ahayn waxaa u dhaanta in madaxa mudac lagaga taago sababta ay ugu dhaantaana waxay tahay waxaa ka dhalanaya arrinta noocana naar in madaxa adigoo adduunyada jooga mudac lagaaga mudo iyo in aakhiro lagugu cadaabana dee waxaa fudud oo dhibaato yar in madaxa waxa weeyaan mudac lagaaga taago marka walaalayaal waa in arrinta noocaasi iyo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sidaasi uu suureeyey aan la fududaysan bal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa adkeeyey ilaa uu tilmaamay isagoo qalbigiisa aynu garanayno iyo wanaaggiisa iyo xumaanta siduu uga fogaa annahu laa yusaafixu nnisaa dumarka inaanu gacan qaadahayn caaishana ay tidhi radia allahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisu gacan dumar weli may taaban dumarkaan maxaarimtiisa ka mid ahayn xataa rasuulku markuu islaamnimada dumara kula ballamayo ee beecada uu ka qaadayo rasuulku hadal ayuunbu kula ballami jiray ee sida ragga u gacan qaadayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma gacan qaadi jirin in markaa mare layska xigsiiyaana waxba tari mayso oo musaafaxadii iyo istaabashadii jidhku mid dhacday bay noqonaysaa wuxuu yihi sheekh ibnu baas raximahullah isagoo masaladan ka hadlaaya laa tajuusu musaafaxatu nnisaa gayri lmaxaarim mutlaqan ma banaana ninku inuu gacan qaado dumar aan maxaarimtiisa ka mid ahayn iyadoon la kala qaadqaadin dumarka sawaaun kunna shaabaatin am cajaa-is dumarkaasi ha noqdaan kuwa habloo dhalinyaraa ama dumar da-ahoo gaboobay ha noqdaan wa sawaan almusaafixu shaaban aw shaykhan kabiira kaa gacan qaadaya inaan dhalinyaraa ha noqdo ama oday weyn ha noqdo lima fi dalika min khatari alfitnati likullin minhumaa khatarta iyo fitnada arrintaa labadooda ugu jirta awgeed ayaa la mamnuucay walaa farqa bayna kawniha tusaafixuhu bixaa'ilin aw bidon biduuni xaa'il farqina uma dhexeeyo inay wax iska xigsiiso iyo in gacanteeda oo aanay waxba saarayn ay ku gacan qaado licumuumi aladilati walisaddi daraa'ic almufdiyati ila alfitna waayo adiladu may kala qaadin oo may odhan waxa weeyaan wax iska xigsiiya sidaas oo kale fitnada iyadoo laga hortegaayo oo albaabada waxa weeyaan laga xidhaayo alcalaamatu shinqiiti isaguna saas oo kale uu tilmaamay inay xaaraan tahay gabadhu inay gacan qaado nin waxa weeyaan maxaarimteeda kamid ahayn ninkuna saas oo kale inaanu gacan qaadi karin oo wuxuu uhi iclam anahu laa yajuusu lirajuli ajanabi an yusaafixa imra'atan ajanabiyata minhu walaa yajuusu lahu an yamasa shayun min badanihi shayan min badaniha uma banaano ninku inuu gacan qaado gabadh aan maxram u ahayn jidhkiisa wax ka midii inay taabtaano uma banaana oo maxaad u malaynaysaa haddii la diiday inuu ninku eego gabadhii oo indhihiisoo qura uu ku eego ama gabadhu inay ninka eegto maxaad u malaynaysaa taabashadiina miyaanay ahayn mid kasii daran oo arrintaasi ka adag fitnada iyo masaa'ibta iyo sharki iyo xumaantana uga soo jeeditaan badan masale kale iyaduna waxa ay tahay walaalayaal oo ay tahay iyadana in lagu baraarugsanaado waa alkhuduucu bilqawl wa liini alkalaami maca arijaali alajaanibi canha dumarku hadal dabacsan oo jilicsan inay kula hadlaan ragga aan maxaarimtooda aan kamid ahayn arrinta noocaasiina waa mid mamnuuca rabbigeen subxaana wa tacaala isagoo la hadlaaya dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi yaa nisaءa الnabiyi lastuna kaaxadi min الnisaءi in itaqaytuna falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladi fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa dumarka kale inaanay la mid ahayn buu ilaahay tilmaamaya oo ay tahay iyagu si sida dumar kale si ka daran inay isu ilaaliyaan ilaahay hadday ka baqdaana ajarkoodu inuu dumarka kale ajarkooda ka wen yahayn buu rabbi sheegaya ilahay wuxuu leeyahy falaa takhdacna bilqowl hadal khuduuc yacni dabacsanaan iyo jiljilcin fara badan ee ay ku jirto ha la imanina waayo hadalkaasi wuxuu sababayaa ragga quluubtooda uu ku jiro maradu shahwa macsiyo quluubtooda ay raadaysay oo quluubtooda macsiyo ay bukaysiisay kuwa caynkaasi iyo dumarka inay damcaan buu sababayaa buu yihi rabbi subxaana wa tacaala hadal caadi oo wax xumaani aanay ka dhalan ahayn ragga kula hadla buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala sidaa waxaa lagu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kasoo agtoosayey oo iimaankoodii alla kacabsigooda aynu garanayno oo aynu garanayno aqoonta diinta ilaahay u lahaayeen iyo quluubtoodu sida daahirka ay u ahayd oo xumaan oo dhan ay uga fogeyd maxaad u malaynaysaa markaa dumarka kale ka mansilo iyo derajo hooseeya dumarkii rasuulka xagga aqoontii alla kacabsiga iyo iimaankaba waxaas arrinta noocaasi had iyo jeer ale ay dhacdaa inay dumarku ragga telefoonka ay kula hadlaan inay gabadhu nin maxaarimteeda aan ka mid ahayn oo ajanabi ka ah ay telefoon kula hadasho iyadoo xaaladda noocaasi ee xisaabsanayso cidina inaanay arkahayn ilaahayna subxaana wa tacaala iska ilowsan xaaladda caynkaasi ah ayaa had iyo jeer ale laga yaabaa dumarku inay ku hadlaan hadalka noocan aynu tilmaamayno ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay sideedabana gabadha muslimadda ahi nin aanay wax dana aanay ka lahayn oo dantaasi cid kale aanay uga soo dhammayn karin inay telefoon kula hadashaa sideedaba ma fiicna haddii ay kula hadashana waxa ay kala hadlaysaa waa inay noqoto muhiimadaasi telefoonka ay waxa weeyaan kor ugu qaaday daraaddeed marka ay la hadlaysana waa inaanay hadalka u dabcin amaba se aanay u jilcin qosol iyo waxa weeyaan hadal jilicsanna waa inay iska ilaaliso ilaahayna waa in laga baqdo walaalayaal oo ilaahay baa ina arkaya subxaanahu wa tacaala oo waxaynu ku hadlayno o dhan maqlaaya huwa aladi yaraaka aladi yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin waxa ilaahay uu kaaga warramayaa markaad salaada u taagan tahay iyo dadka tukanaya markaad dhex joogtid inuu ku arkayo ma u malaynaysaa markaad gurigaaga dhex joogto aad telefoon ku hadlaysid ee ragga aad doonaysid inaad iskala sheekaysatid oo aad kula hadashid waxa weeyaan hadal dabaxsan oo jilicsan oo fitna sababaaya inaad ilaahay ka qarsoonayso ka qarsoomayso ma u malaynaysa yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilaahay xataa indhahaaga haddaad wax ku khiyaamaynaysid ood ilaahay ku caasiyaysid ilaahay waa ogyahay laabta waxaad ku qariso ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu ogyahay yaynaan yeelanin waxa weeyaan sifada munaafiqiinta oo ilaahay subxaanahu watacaala uhi yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl dadka ayuunbay iska qariyaan ilaahayna subxaanahu watacaala ka xishoon maayaan iyadoo ilaahay uu arkayo subxaanahu watacaala uu la jiro xaaladda ay qorshaynayaan amaba se ay ku hadlayaan waxaanu rabbi ka raalli ahay waxaad ogaataa markaad gooni noqotid ee cidinaanay kula joogin haddii xaaraanta aad samaysid marka dadka aad ka maqan tihi aad ka maqan tahay ama indhahooda waxa weeyaan aad ka qarsoontidna aada xaaraanta u badheedhid dadka markaad dhex joogtidna aad ka xishootid arrinta noocaas iyo xataa camalkaaga saalixa inay burinayso oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxaa yowma alqiyaama iman doona dad wata xasanaad buuraha tihaamo laaleeg xasanaadkaasi oo qurux badan oo cadcad oo widhwidhaaya dabeetana waxaa laga dhigi doonaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam boodh la afuufay sababtana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay inay tahay inay dadkaasi ahaayeen kuwo ilaahay wuxuu ka mamnuucay markay la gooni noqdaan oo dadka indhahooda ay ka qarsoomaan kuwo xaaraanta sameeya inay ahaayeen oo ilaahay subxaanahu watacaala aan ka xishoonin taasaa camalkoodii wanaagsanaa burisay waxaa kaloo walaal ka mid ah arrimahaasi mamnuuca ah ee in badanoo dumarka ka midii ay fududaysteen waxaa la idhaahda tabarujka in xijaab la-aan ama asturnaan la-aan in badanoo dumarka ka midii ay guryahooda kaga baxaan iyagoo maqlay in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey inay naftooda ay asturaan oo ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala walaa yubdiina ziinatahunna dumarku quruxdooda yaanay muujinin oo quruxda ilaahay subxaanahu watacaala uu sameeyey ee khilqiga abuurka ayaanay muujinin ta ay ismariyeenna yaanu yaanay muujinin iyagoo maqlay ilaahay subxaanahu watacaala inuu yidhi yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi isagoo rasuulkeenna la hadlaaya waxaad ku tidhaahdaa hablahaaga iyo dumarkaaga iyo dumarka muuminiintaba jirkooda ha ku asturaan jilbaab iyo xijaab madaxa laga bilaabo ilaa cagaha jidhkao dhan mida wada asturaya ha noqdo oo jidhka aan sifaynahayn oon ku dheganayn oo aan khafiif ahayn oo jidhka aanu ka dhex muuqan ahayn oo aan gaabnayn oo jidhka qaar qaarkii waxa weeyaan aanu muuqan oo jidhka aan wada gaadhahayn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa haddii sidaasi ay yeelaan inay taasi calaamad u tahay inay yihiin dumar dhowrsoon iimaan saadiq oo dhabana la yimi dadka xumaanta sameeyaana ee quluubtoodu ay bugtaana aanay kusoo dhici doonin miyaad raalli ka tahay walaal inaad ka mid noqoto kuwa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam jannada raayaxadeeda ama udugeeda ma heli doonaan yowma alqiyaama mana geli doonaan waa kuwa kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumiilaat waa dumarka waxa weeyaan dhar bay gashay laakiin waa dhar aan asturahayn ama waa ku dhegan yahay ama waa khafiif ama jidhka ayaan wada gaadhsiisnayn kuwa caynkaasiya inaad ka mid noqoto naftaada ha uga raalli noqonin sharu nisaa dumarka kuwa u shar badan wuxuu ku tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam almutabarijaat almutakhayilaat dumarka waxa weeyaan soo bandhiga quruxdooda isla markaana isqaadqaado marka ay soconayaan waxaa laga yaaba walaal in fara badan oo ka mid ah dumarka muslimaadka ah inay xijaabkii xidhan yihiin haddana ay ku jiraan noocyo kale oo ka mida tabarujka ilaahay subxaanahu watacaala uu mamnuucay waayo tabarujku waa noocyo badan yahay haddaad u socon weydo sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray oo marka aad soconayso socodkaaga isjejabin iyo isqaadqaad iyo isluxitaan aad ku darto walow xijaabba aad xidhnaantida arrinta noocaasi tabarujka ilaahay subxaanahu watacaala uu diidayo ee uu mamnuucay ayaa arrintaasi ay ka mid tahay waxaa saas oo kale tabarujka ka mid ah gabadhu inay muujiso quruxdii ay marsanayd oo indhaheeda inta indhakuusho ay shaarica u baxdo iyadoo indhaheedu ay muuqdaan ama iyadoo wejigeeda wax qurux waxyaabaa lagu qurxiyaa uu marsan yahay amaba se inta gacmaheeda dahab ay ku xidho dahabkee gacmaha ku xidhna ay muujiso amaba se xijaabkeeda inta ay kor u qaado maryihii quruxda badnaa ee uga hooseeyey waxa weeyaan inay muujiso arrimaha noocaasi oo dhami tabarujka ayay ka mid yihin bal waxaa tabarujka ka mid a hadalkaasi aynu tilmaamayno ee hadalkaa dabacsan ee ragga waxa weeyaan xanuunku uu qalbigooda ku jiro kicinaya ee xumaan waxa weeyaan inay ku hamiyaan kalifaya ee ilaahay subxaana watacaala uu mamnuucay marka tabarujka noocyadiisa oo dhan in la iska ilaaliyo o laga digtoonaado ayaa loo baahan yahay waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal muxaadaradeennan maanta oo aan kusoo xidhaya waxaa jira arrimo fara badan oo shareecada islaamku aanay ogolayn oo dumarka muslimaadka ah ay sameeyaan xaaladaha farxaduhu ay jiraan sida xaaladda guurka oo kale oo laga yaabo in badan oo kamid inaanay aqoon u lahaynba qaar badanina xaaladda noocaasi ay sahashadaan oo ilaahayba subxaanahu watacaala ay iska ilaabaan arrimahaasi waxaa ka mid a walaalayaal gabadha muslimadda ahi inay tidhaahdo xaaladda tusaale ahaan ay aroos gelayso anigu waxaan doonayaa in la geeyo aro hudheel hudheelkaasi oo waxa weeyaan la keeno ragga hobalada ama kuwa muusiga garaaca halkaana la isugu keeno rag iyo dumar ragga iyo dumarkaasi halkaasi ay isdhex galaan iyadoo weliba dumarku ay yihiin kuwo sida ay u badan tahay aan asturnayn amaba si aan xijaabnayn gabadhaasi waxay tahay mid gurigeedii ku aasaastay wax ilaahay subxaana watacaala ka cadhaysiinaya ilaahayna subxaana watacaala xaaladda la faraxsan yahay in laga baqdo ayaa loo baahan yahay shayga la aasaasayana lagu aasaaso taqwa min allah alla kacabsi waa in lagu aasaaso markaasuu baraka iyo khayr iyo wanaag uu yeelanaya waxaa ka mid ah arrimahaasi saas oo kale in heesaha ilaahay subxaana watacaala uu mamnuucay ee muusiga wata ama rag iyo dumarku ay wada qaadayaan ama ereyadoodu aanay wanaagsanayn ee jacayl iyo wax lamida lagu tilmaamo in xaaladaha noocaasiya la iska dhegaysto oo gurigii lagu dhegaysto waxaa ka mid a waxyaabahaasi muxaramka ee mamnuuca ee xaaladahaasi la sameeyo inay dumarku tagaan meelaha kawaafeerta koofeerka inay tagaan oo dabeeta taaj iyo wax lamid a dumarka lasoo saaro kaasi oo culimada islaamku ay ku tilmaameen inuu yahay shay aan banaanayn sababtuna waxa ay ka dhigeen inuu yahay shay laga dhaxlay dumarka gaalada ah oo caadaadkooda iyo diintooda ayaa ay ka mid tahay gabadhu habeenka ay aroos gelayso inay maryaha noocaasi ay xidhato gabadha muslimadda ahina kuwaasi gaalada inay su ekaysiisaa waa arrin aan habboonayn shareecaduna aanay ogolayn maalinta qiyaame meel in lagula soo taago mar haddaanad ogolayn oo aanad jeclayn inaad meel la gasho mar haddaanad raalli ka ahayn adduunyada inaad u ekaatana raalliha ka noqonin ta kale waxaa arrinta noocaasiya ka dhalata in gabadha waxa weeyaan asturnaanteedii iyo xishoodkiiba ay ka tagto oo laga yaabo xijaabkiiba inay iska tuurto oo iyadoo waxaa xidhan meesha laga soo saaro oo raggii ay shaahidaan maba se ay arkaan arrinta noocaasi sidaas oo kale waxa ay sababtaa kharash fara badan kharashkaa faraha badan oo wax macnoo fara badan oo reerka uu samaynayaana aanay jirin oo dhinac kalena israaf bay ka noqonaysaa marka quruxda iyadoon gabadha loo diidanayn laakiin qurux aan ilaahay ka cadhaysiinahayn baa loo baahan yahay quruxina waa intii ilaahay subxaanahu watacaala uu oggolaaday ee uu fasaxay waxaa sidaas oo kala dhacda walaalayaal dumarku xaaladda ay xafladaha leeyihiin inay u yeedhaan rag sawira iyagoo xijaabadoodii dhigtay oo raggaasi dumarkii ay daawadaan ay arkaan inta la sawiro hadhow toola raga ay daawadaan gabadha muslimadda ahi lafaheeda waa inay u hinaasto sharafteedana waa inay ilaashato sawirkan laga qaadayaana waa inay ogaato inuu yahay mid dad kala gaadhaya dadkaasna laga yaabo hadhow toole inay wax ka sheegaan cirdigeeda iyo sharafteeda inay ka maadaystaan oo iyada qosol ay ka dhigtaan wax allaaliya wax iyadu ay ka faa'iidaysaana ma jirto haba yaraatee sawirada noocaasi iyo xaaladaasi la qaado waana wax ilaahay subxaana watacaala ka cadhaysiinaya rabbina subxaana watacaala raalli aanu ka ahay ilaahay hayna waafajiyo khayrka iyo wanaagga ilaahayna subxaana watacaala haynoo fududeeyo u hoggaansanka awaamirtiisa iyo ka fogaanta wixii naga mamnuucay rabbina subxaanahu watacaala dembigeenna ha dhaafo aada baanay u fara badan yihiin waxyaabaha shareecadu ay diiday ee dumarku ay sameeyaan insha allahu tacaala haddii ay noo suurto gasho qaybaha harsan muxaadaro labaad ayaa marka ay suurto gasho aynu ku qaadan doonaa biidni illahi tacaala wallahu aclam waaxkama billahi tawfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا